Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka saaka idinkuga hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ugu hambaliyeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee bakistan arday xafiday ee qur-aanka kariimka oo shahaadooyin lagu siiyey gaarisa soomaaliyana waxaad maqli doontaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee soomaaliya oo muqdisho ka daahfurtay madasha wadatashiga xidhiirinta iyo isku xirka howlaha ee horumarinta ee tamarta ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdu waa shanta bisha saddexaad ee maaj sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa hambalyo u diray ra-iisul wasaaraha la doortay ee wadanka bakistan mayin maxamed shahbaas shariif qoraal uu soo saaray ayuu madaxweynaha dalka william ruuto ku sheegay inuu shahbaas u qalmo guusha usoo hoyatay waxa uu hoosta ka harqay in tallaabada lagu doortay mas-uulkan ay caddaan u tahay hoggaan isbedel horseedayo madaxweyne ruuto ayaa sheegay in kenya rajeynayso inay si dhowo la shaqeyso xukuumadda cusub ee bakistan si loo wanaajiyo xiriirka labageesoodka shalay ay ahayd markii xeerdejiyaasha dalka bakistan ay xilka ra-iisul wasaaraha u doorteen mayin maxamed shahbaas shariif waxa uu codeeyey toban waa boqol toddobaatan iyo afar xildhibaana sida uu shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi shahbaas ayaa horey usoo qabtay xilka ra-iisul wasaaraha ee bakistan intii u dhexeysay bishii afraad ee sanadii labada kun labaatan iyo labadii iyo bishii sideedaad ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii sanataro ka tirsan waa sanatarada ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee azimiyo loomojawan kenya ayaa dalbanaya in hindisaha guryaha la awoodi karo ay dowladda dhisayso ee lasoo saaray sanadkii hore loo bandhigo dadweynaha si aragtiyadooda uga dhiibtaan sanataradoo shalay iskaga baxay kale fadhii uu gudoominayay amason kengi oo ah gudoomiyaha qalka sare ayaa doonaya in fursad la siiyo shacabka ku nool afartan iyo toddobada ismaamule dalka mas-uuliyiintan oo ay kamid oo markaasi uu ka mid yahay sanatarka ismaamulka nairobi ahna gudoomiyaha guud ee xisbiga o d m edward savuna ayaa gudoomiyaha aqalka sare ku eedeeyey inuusan dhexdhexaad ka ahayn dooda la xiriirta hindis sharciyeedka guryaha waxay ku andacoonayaan in siyaasiyiinta ka tirsan mucaaradka aanan la siin fursad la siman dhigooda maxaafidka kama kwamba wamepeana instructions kwa baadhi ya wale ambao wanaketi kwenye eh, speakers panel ya kwamba kuna viongozi wa upinzani wakisimama tu kwenye eh, floor pale ku, ku, kuzungumzia swala lolote utasikia wanawaruhusu eh, eh, hawa viongozi wa walio wengi kutoa hoja za nidhamu ambazo hazina msingi ili kuweza kuharibu ule mjadala.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wasaaradda tamarta ah iyo sidoo kale ee kheyraadka biyaha ee soomaaliya ayaa muqdisho ka furtay madasha wadatashiga xidhiirinta iyo isku xirka horumarinta tamarta ee soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo madashaasi furitaankeeda ka hadlay ayaa isla qaray muhiimadda arrinkan iyagoo markaasi ka hadlay madashan iyo si lamid ah waxa ay ka rajeynayaan mas-uuliyiintan ayaa iskugu jira kuwo heer federaal ah iyo sidoo kale kuwo heer dowlad goboleeda saa ogtihiin wasaaradda iyo hay-adda korontada qaranka waxaa ka go-an in sektorkan enerjiga ah dib u qaabeyn iyo dib habeyn lagu sameeyo maadaama uu noqday baahi ka mida baahiyaha dhabta ah ee muwaadiniintao dhan taabanayso wasaaradda runtii dadaal badanay waday waxaa ka mid ah dadaaladeedii in hay-addii korontada qaranka la sameeyey waxaa kaloo ka mid ah in hadda sector working groupkan asna la aasaasay si ay u noqoto madal kulmisa dhammaan daneeyaasha tamarta saa ogtihiin horumar wadan haddii la dhaho wuxuu u baahan yahay in enerjiga uu yahay mid la isku halayn kara sustainablena baahidaas iyadoo og ay wasaaradda iyo hay-addu iskaashanayo howshaas galeen sidaas darteed waxaan rabaa inaan si official ah aan u sheego inuu inoo furan yahay launjinkii ama daahfurkii energy sector working groupka
madashan runtii madal ahmiyad ule inay noqon doontaan ka rajeynayna annaga ka hirshabeel ahaan marka la yihahdo tamarta dhib fara badanaan ku qabnaa oo hadda tamar badan maba aragnaba in solar system i d bs la geliyey ee magaalada moogiye dadku dhammaan guud ahaan wadanka waxaan kala simannahay in korontadii dadka qaali fara badan ay ku tahay marka madasha waxaan ka rajayn doonaa haddii la ihahdo in isbedel laga heli doono ama wax faa'iido u leh dadka ay noqon doonto waxtar u leh
in muddoaba waxaan la tacaalaynay maxaa la yidhahdaa horumarinta iyo maxay ahayd toole ka shaqaynta enerjiga gobolka banaadir runtii dadka ugu badan oo soomaalida ah waxay joogaan gobolka banaadir oo aan isleeyahay qiyaastii shan milyan wax ku dhawaa joogto baahida ugu badanna meesha ay ka jirtaa waa maxay ahayd toole gobolka banaadir ahmiyadda aan ka leenahay annagu waxay tahay maxay ahayd toole inaan gaarsiino bulshada tirada badan laha ee degan gobolka banaadir koronto khatarteeda ama riskigeeduna uu yaryahay dadkuna ay aada u tabaryar yihiin maxay ahayd toole ay heli karaan runtii waa shir aada muhiim u ah dadkay dalka soomaaliya aada muhiim ugu ah in la horumariyo tamarta baahi weyn baa loo qabaa tamarta weli koow iyo laba lama joogo baahiyaha loo qabo Eh, wax badan inay idinku saacidaanna waa rajaynaynaa world bank iyo un d p oo ay ka mid tahay in la sameeyo tamar u gaar ah warshadaha yaryar ee mustaqbalka soo socda ay helaan qiimo dhimis fiican ay ku helaan ayna gacan idinku siiyaan shirkadihiina dadaalay ee juhdiga ee dhibka badan ka soo maray tamarta inay dadka gaarsiiyaan Eh, waa loo baahan yahay in la helo tamar gaar oo siiso warshadaha yararka si ay dadka u horumaraan eh, aga baahi baxaan wax dibadaha ka yimaado
madaxweyne ku-xigeenka mareykanka kamala harris ayaa markaasi sheegtay in dalkeeda uu markaasi sii wadayo taageerada uu siinaya israa'iil waxaa dhanka kale walaac ka muujisay xaaladda bili-aadinimo ee ka taagan khaza kamala ayaa carabka ku adkaysay in loo baahan yahay in gargaar dheeraad ah la geeyo marinka khaza arrinkana ayay ka hadashay xilli ay kulan la qaadatay ee beni oo markaasi xubin ka ah baarlamaanka israa'iil oo ay warbaahinta ku tilmaamto wasiirka qaabilsan dagaalada horeyna usoo noqday wasiirka gaashaandhigga tani ayaa imaaneyso iyadoo laga soo bilaabo toddobadii bishii tobanaad ee sanadkii hore duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay in ka badan soddon kun shan boqol soddon iyo afar qof oo falastiiniyiina halka la dhaawacay toddobaatan iyo kow kun sagaal boqol iyo labaatan kale qodobkaasi dibadeed ee ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda stayfm codka gobolka waqooyi bari anigu axmed gureedin akhrinay maxamed axmed khaliif oo inoo farsameynayo waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina tan intaynu dib u kulmeyno nabad ahaada